bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu akhyaaraha ku dhowaada barnaamijkaana kulanku warsan oo isinkulo dareerta hamiin kasta markii laku reebo hamiinnimada jimcaado ee sabtigaha galaasa oonimo sabtuu haddaa galaasa taariikhdana ka beeganta labaatiisiyeedka bilo tumi lamaa sannada lamada kun iyo tumi sagaalka qodobada oo ka barnaamijkan hoo ilaahay karaala nagadisinka dhugusul doontan weliba ku mid aha madaweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo oo ku tacsiyey qaraxii geega ku dhihi magaalada muqdisho dad badanna ka amuudeen barnaamijkiiay ku dhugunsudi doontaan saas haata weliba barnaamijkaasiin ku gudbii doonee guddoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed eena kusumaa madaweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabduqaadir shariif sheekh unamay oo usiina ku tacsiyey qaraxii dadka badan ka amuudan ee geega ku dhihi ex control afgooy ee magaalada muqdisho saas haata weliba barnaamijkaasiin ku gudbii doona cabduqaadir shariif sheekh unamay guddoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed oo ku qayb galay munaasabad qalin jabin ah meelaasna ku jeediyey khudbad dhinacyo badan taabadaas barnaamijkiiyo kuga bogdi doontaan intiisu hawada ka jira ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xasan cali kheyre oo guddoon magacaabay gargaarka gurmadka deg dega lanfid yahay dadkii dhibaatada ku deertay qaraxii ex control ee magaalada muqdisho guddigaas may ku koobanaayeen barnaamijkiiyo kuugu dhugunsudi doontaan intiisa hawada ka jira saas haata weliba barnaamijkan hasiin ku gudbii doone saas haata weliba barnaamijkantii hawada ka jira hasiin gudbii doone carraabti ka jiran baarlamaankii hore ee koonfur galbeed oo kulan la qaadaday odayaasha dhaqanka dowlad goboleedka kulankaas may ka saabsanaayay mayna ha ku dhammaaday barnaamijka intiisa hawada ka jira kugu bogdi doontaan saas haata weliba barnaamijkaasiin ku gudbii doone wasaaradda dhallinyarada dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo wasaaradda shaqadii shaqaalaha oo eedeen ballaaran u jeediyeen guddiga dhallinyarada gobolka shabeellada hoose mayu eedeyntaas barnaamijkiiyo kugu bogdi doontaan intiisu hawada ka jira saas haata weliba barnaamijkaasiin ku gudbii doone xildhibaan ku mid ah xildhibaanada dowladda federaalk soomaaliya oo eedeen ballaaran ujeedii madaxweynaga dowladda federaalk soomaaliya kuna eeday in madaxweynaga nafsadijileedis difaacdo barnaamijkii hasiin ku gudbiye xildhibaankaas qofti haay iyo eedeymahan wali haka beega sacadun qodobadaas iyo walaaghani koror intii barnaamijka ku guda jirna iyo dhegansudi doontaan weliba barnaamijkaasiin saaray intanasin kula dareersiyaano maxamed cabdiraxmaan cabdulle maleelo dhinaca farsamadan waliba si wada jireen daadiiyahayeen saxaabta shale maxamuud cali cabdulaahi iyo cabdulaahi fantastic mar kale iyo mar lamaad akhyaariha ku dhowaada barnaamijkii kulanka warbaahinta warsan hamiin faylan akhyaare qodobkan ka horeeya ee barnaamijka madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo iyo guddoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya eena ku simaaga madaxweynaha dowlad goboleedka iyo weliba tacsiitii raanyaleendiranga dadkii ka amuuday qaraxii kudhihi geega gelinkii hore ex control afgooye ee magaalada muqdisho qarahaas oo sababay dhimasho in ku badan toddobaatan qofood iyo dhaawaca in ku badan boqol qofood waxaanas oo laka dhabiibahaya isbitaalada magaalada muqdisho weliba madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo usub bulshada soomaaliyeed in ku taasiyeyey dhimashadii ku dhalatay qaraxii geega ku dhihi magaalada muqdisho saas haatana dadkii ka dhaawacmay ilaahayn ku tuugay in iyuu bogsiiyo
bismi illaahi raxmaani iraxiim innaa lilaahi wa innaa ilaahi raajicuun saakii subaxdii waxaa dhacay qarax meesha loo yaqaano ex control aada wadada aada abgooye halkaasoo ka dhacay qarax aada iyo aada u weyn ayna ku la-deen dad fara badan oo isugu jira dad danyar oo u kala hayay nolol maalmeedkooda u kala hayay shaqadooda si ay u quudiyaan reerkooda iyo caruur u ka lahay iskuuladooda oo da-yar iyo dad badan oo aan waxba galabsan oo ka shaqeynaya wadada u dhexeeya ex control iyo afgooye oo ka shaqeynaya wadada dhismaheeda waxaan leeyahay waxay ahaayeen shuhado ilaahay ha u naxariisto jannadiisi iyo naxariistiis allaha siiyo qaraabadooda iyo ehelkooda iyo asxaabtoodana samir iimaan allah ka siiyo wakhtigay kusoo beegantay waxay ahayd wakhti lama filaan ah oo dadku ay u socdeen nolol maalmeedkooda ujeedka ka dambeeyana waxay ahayd inay ummadda soomaaliyeed ay argagax geliyaan oo ay qalbi jebiyaan oo ay ku xasuuqaan fursad kasta ay u helayaan waxaanse leeyahay ummadda soomaaliyeed iyo dowladdoodu marna lama qal- lama qalbi jebin karo marna lagama hor istaagi karo horumarka dalkan iyo dibdhiskiisa kooxdan argagixisada ah ee shabaab waa koox u shaqaysa argagixiso caalami ah oo loogu soo diray ummadda soomaaliye dalka soomaaliyeed iyo shacabka soomaaliyeed inay xalaalaystaan dhiigooda ay xasuuqaan ummadda soomaaliyeed ay burburiyaan wax dhismo ah shabaab wax ma dhisaan waxbay dumiyaan ma dhisaan iskuullo ma dhisaan goobo caafimaad ma quudiyaan shacab kama shaqeeyaan mustaqbalka caruurta soomaaliyeed waxay ka shaqeeyaan oo loo soo kontract gareeyey oo loo howlgeliyey inay ummadda soomaaliyeed ka hor istaagaan horumarka inay laayaan shacabka soomaaliyeed inay laayaan caruurta soomaaliyeed iyo mustaqbalka dalkan uu leeyahay waxaan ku adkeenayaa xukuumadda ama aan faraya inay si deg dega ugu gurmadaan shacabka soomaaliyeed oo halkaas ugu xasuuqay oo cisbitaallada yaalla ay si deg dega u gaarsiiyaan wax alla wixii taageero ah ay la gaari karaan shacabka soomaaliyeedna waxaan leeyahay inay iyaguna garab siiyaan dadkaas waalahooda cisbitaallada yaalla wax alla wixii taakulena ay la gaari karaanna la gaaraan waxaan alla uga baryayaa intii halkaas ku dhimatay maanta inuu ilaahay jannadiisii naxariistiisa siiyo eheladoodii iyo qaraabadoodii iyo asxaabtoodana uu ka siiyey samri iyo iimaan dhibkaan maanta dhacay wuxuu noo yahay cashar joogto ah dalku wuxuu ku jiraa dagaal inaan u feejignaano argagixisada maalin walbaba waxa ay qorsheynayso inay tahay inay layso shacab soomaaliyeed aysan u socon dadka u shaqeeya dowladda waxaa loo baahan yahay inay arinta maanta dhacday oo argagixisada ah oo naxdinta leh inay namidayso oo aan hal meel uga soo wada jeesano la dagaalanka argagixisada iyo cidda la shaqaysata wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu kureedna gudoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed eena kusimaaga madaxweynaha dowlad goboleedka cabdiqaadir shariif sheekh bunamaye oo usiina ku sugan magaalada baydhabo iyo weliba usiina tacsiin diray qaraabada iyo ehelada dadkii ku dhimideen qaraxii ku dhiyay magaalada muqdisho أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد إنا لله وإنا إليه راجعون waxaa anigoo ku hadlaya magaca dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya gaar ahaan madaxa madaxweynaha kan gudoonka golaha wakiilada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya xildhibaanada iyo dhammaan shacabka soomaaliyeed ee ku dhaqan deegaanadan koonfur galbeed soomaaliya waxaan halkan tacsi tiiraanin leh uga dirayaa dhammaan shacabka soomaaliyeed gaar ahaan qoysaskii iyo eheladii ay ka geeriyoodeen shacabkii oo soomaaliyeed abriyaada ahaa saaka ayagoo waxba galabsanin qaraxii ee ka dhaca magaalada muqdisho ku geeriyooday runtii waa wax aada iyo aada looga xanuunsado shacab soomaaliyeed isugu jiro shacabka noocyadiisa kala duwan dad waaweyn oo u shaqa tagaya siday nolol maalmeedkooda meel u saari lahayn arday ciyaal yareer oo iskuuladooda u socday marka waxa weye waa shacabka qeybihiisii kala duwan runtii waxawaaye aadaan ooga tacsiyeynaynaa gegeeladaas xanuunka leh iyo dhibaatadaas maanta ka dhacday magaalada muqdisho waxaa si gaara uga tacsiyeynayaa dhammaan madaxda qaranka soomaaliyeed ee ugu horeeyan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha gudoomiyaha golaha shacabka sidoo kale gudoomiyaha gobolka banaadir iyo dhammaan saraakiisha iyo madaxda kale ee mas-uuliyiinta iyo gaar ahaan reerarkii iyo qoysaskii iyo ehladii ay ka geeriyoodeen shacabka soomaaliyeed aan waxba aanan galabsan inaa lilahi wa inaa ilayhi raajicuun geeridu waa xaq laakiin midda tan saakii dhacday waxawaa ayagoon waxba aan galabsanin loogiis ayaa ka xanuunaya ayaa xanuunaya xanuunkeeda leh ummadan ilaahay waxaan uga barya intii dhimatana inuu ilaahay naxariistii janno uu ka waraabiyo inta dhaawac ahna insha allah ilaahay inuu boogdhayo
barnaamijka kulanka warbaahinta warsan iyo dhugunsida hitaan ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xasan cali kheyre weliba tacsiin diray helada iyo qaraabada dadka ka amooday qaraxi magaalada muqdisho saasaatoona weliba guddi is-un xil saaray gurmadka lanfid yahay dadka ka dhaawacmeen ee ka jiraan isbitaalada magaalada muqdisho guddigan oo ku kooban wasiire heer federaal iyo weliba ra-iisul wasaarahan xil saaray in iyo gurmad unfidyaan dadkii wallanku gobod waaye isbitaaladu gudaha magaalada muqdisho waa ku ra-iisul wasaaraha oo arrimahaas ku hadalo
بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون وحان تعسي أدرينا هلدي يغرابدي أي كبحان ضدكي كنف واي قرحي أي جيستين أرقق حسدا كان جيستين مقالة مقدشو وحان لنا إلهي أون حريست انت دمتي انت داوعنا إلهي عافية سيدو ورخصها بضن waxaan magacaabnay guddi heer qaran ah oo heer wasiir ah oo ay wasiiro iyo guddoomiyaha gobolka iyo dad kale ay qayb ka yihiin si loo dardargeliyo gurmadka loo fidinayo dadka ku waxyeeloobay qaraxaas loona gargaaro heladii ay dadkaasi ka dhaawacmeen ama ay ka dhinteen sidoo kale waxaan ka shaqaynaynaa in ciddii dalka gudihiisa lagu daaweyn karana lagu daaweeyo ciddii aan lagu daaweyn karinna aan u raadino xal dibadda loogu qaado shacabka soomaaliyeed kuwa magaalada muqdisho jooga iyo dalka dibadiisa iyo meelaha kaleba waxaan leenahay waktiyada ay dhibaatadu dhacaan waa muhiim in laysoo gurmado waa inayna shacabku isu gurmadaan xarun gargaar degdeg ah ayaa looga shaqayn doonaa si loo la isugu dubarido shaqada gargaarka ee socota ugu dambeyntii dalkani waa dal dagaal ku jira argagixisaduna waxa ay isbeegsataa keliya waa shacabka soomaaliyeed waxaana rabaa inaan dadka soomaaliyeed meel walba ay joogaan aan u sheego ummadda soomaaliyeed niyadooda marna daciifi mayso inta laga soo afjari doono guushana ummadda soomaaliyeed boqolkiiba boqol ay ku dambeyn doonto mar labaad waxaan tacsi u dirayaa dadkii laga geeriyooday kuwa xanuunsanna oo ku dhaawacmana waxaan ilaahay uga baryayaa in ilaahay si dhaqsala u caafiyo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
xafaayad junuuna tilmaamo tayada leh xafaayad junuuna xafaayad junuuna weliba waa xafaayada soomaaliya ankatahi fayla xafaayad junuuna iyo halka weliba inhirinaada kortee muddo toban sac ilaa iyo toban iyo lama saacadood eh xafaayad junuuna weli lakusuubiyey suuf jilacsan xafaayad junuuna iyo halka mambahan inti linghira ama langmari saliid ama fisiliin halxaba oo xafaayad junuuna ee weli andhika maasi saddexaba oo eh xafaayado kale oo tayaysan hooye macaan xafaayad junuuna si aad tayadiyan ogaata ka tijaabi caagid biye
hooyo macaana geeka mayba waa maalintii bilan laakiin walbal adduunya mii haysada bilan weliba iin fududaayase antiyana walbarada aan oon welwalaana
bilan waliya awoodkiin siyaasa ini howlaga adduunya marnikin ku surugna ogeysiis ogeysiis ogeysiis
barnaamijkan kulanka qayb ogeyn ku horeeyey iyo weli ku guda jirna akhyaarey weliba geega magaalada baydhabo kudhiiday munaasabad iyo ka qalan bedeladaayan ardayda jaamacadda baydhabo international university ee b i u munaasabadaas weliba ku qayb galay mas-uuliyiin ku dareeran baarlamaanka aqalka sare ee dowladda federaalk soomaaliya iyo aqalka hoose iyo baarlamaankii hore koonfur galbeed iyo mas-uuliyiin ku tirsan golo wasiirada dowlad goboleedka weliba saasahaato munaasabadaas ku qayb galay kusimaaga madaweynada dowlad goboleedka koonfur galbeed eena guddoomiyii hore baarlamaanka koonfur galbeed cabduqaadir shariif sheekh cunamaya munaasabadaas mas-uuliyiintii ku qayb galeen weliba eed iyoon ku hadaleena muhiimadiiyo leto walbarashada iyo ona boogaadiyeen macalimiinta jaamacadda iyo ardayda qalan bedelada haytan kusimaaga madaweynada dowlad goboleedka koonfur galbeed cabduqaadir shariif sheekh cunab maya oo gebagabadii munaasabadaas khudbad dheer ku jeediyey munaasabadda iyo weliba eedan tilmaamay muhiimadii leto walbarashada saas ahaatowna anka hambaliyey ardayda geega ku qalan bedeladeen jaamacadda
sanaan kadib anigoo ka wakiil ah madaxweynaha dowlad goboleed koonfur galbeed soomaaliya oo runtii aada iyo aada ugu faraxsan maantay munaasabadan la qabto kana cudur daartay socdaal shaqa uu magaalada uga baqan yahay darteed aniga ii soo hokiishay inaan salaatiis halkan idinkaga soo gudbiyo waxaan idin leeyahay hambalyo hambalyo hambalyo madaxweynaha salaataas hambalyo tan labaad runtii saakaysa maalin farxad bay ahayd laakiin haddana waxaanan ka marnayn adduunyada waxawaaye mar walba waxawaaye waa iska wajiye badanta runtii dhacdadii xanuunka badneed haddana loo sheegay oo saakay ka dhacday magaalada muqdishona oo ummad soomaaliyeed shacab soomaaliyeed oo aan waxba galabsano qaarkoodna ay arday ee saakay iskuuladoodii u kalehaysay waalidiin shaqo xirfadoodii shaqadoodii iyo nolol maalmeedkooda siday usoo dabartaan usoo kallahayn waxaa waaye dacdadii ku dhacday waxaa waaye dadkii ku dhintayna waxaan leenahay allah u naxariisto intii ku dhaawacsan ilaah insha allah inuu caafimaad deg dega inuu siiyo runtii farxad ay noo tahay inaan idinla soo qayb galay munaasabadan waa jeclaan lahayn inaan idinla sii joogno laakiin waqtiga waxoogaa xiriir inuga ah ayaa waxaan codsanay inaan khudbada idiin soo soo horumarsanno runtii marka laga hadlaayo waxyaabihii soo jeedimihii madaxdii mas-uuliyiintii halkan naga ogeysa runtii waxaad moodaa intooda badanba waa waxay waay waa qaybo ka mid ah barnaamijka xukuumadda ay ku shaqaynayso runtii sanad ka hor madaxweynuhu markii uu soo bandhigay barnaamijkiisa xukuumadda ay ku shaqaynayso waxyaabahan oo dhan qaybta ugu badan barnaamijkaas dukumentigaas markaad akhriso waxa ugu badan oo xukuumadda xoogga ay saarayso madaxweynuhu u ballan qaaday waxaa ka mid ahaa sidii loo horumarin lahaa dhalinyarada sidii loo horumarin lahaa isla markaas horumarkooda ma ahan kaliya dhanka waxbarashada markay wax soo bartaana sidii looga faa'iidaysan lahaa waxa waxbarashadii wixii soo bartay kooligii barnaamijka xukuumadda ku jirta khusuusan oo aada uga hadlaya macnaha shaqaabuur in loo sameeyo dhalinyarada marka taa barnaamij xukuumadda ku jirta runtii intii ka hadasha halkan intaasun bay ku celceliyeen xusuusiyeen marka mar labaad ayaan fariintiina qaadi doonaa insha allah madaxdii iyo wasaarada inta ay qusaysaba insha allah waxa waaye aan aan u gudbin doonaa hambali adin leeyahay waxaan kaloo rabaa inaan halkan uga mahadceliyo dhammaan waalidiintii asxaabtii ehelada iyo qaraabadii gacan ka geysatay maanta inaad inaad inaad marxaladan inaad soo gaartaan runtii waxa waa dadaalkii juhdiga idinku bixeen isgarab istaagii idin garab istaageen waalidkaasi walaalahaasi iyo qaraabadaasi maanta waxa waa meel ebra uguma eda tagano marxaladan aad soo gaarsiiseen runtii jaamacadda by international university iyo ardaydan dafcadan labaad ee maanta qalinjibinaysaba iyo annaga shaksi ahaan laba taariikhood waxaa waaye hadda maanta halkan waxaa la leeyahay jaamacaddu waxay u dabaaldegaysaa sanad guuradii afraad oo ka soo wareegtay markii la aasaasay oo ku beegneed december laba kun iyo shan iyo tobankii haddaana khaldanayn taariikhda la sheegay runtii haddaan xasuusataan december annaga laba kun iyo shan iyo tobankii laftirkeega waxay ii tahay taariikh gaara oo laba kun shan iyo tobankii december waxay ahayd markii la aasaasay dhidibada loo aasay baarlamaanka koowaad ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya haddaad xasuustaan xildhibaanadii ugu horeysay ee sideetan iyo sagaalka aheyd waxaa lasoo magacaabay ee lasoo la dhaariyey xilkay la wareegeen december sideedeeda laba kun iyo shan iyo tobanka runtii marka munaasabadaas u dabaaldegaysa farguuradaas waxaa weeye waa xusuus gaara inoo tahay runtii aniga mid kaloo ii gaara ayaa jirto oo dafcadan labaad maanta aan la wadaagayo wadaagno farxadna ii ah in ilaahay waxa waa iswaafajiyey december dhowr iyo labaatan sano ka hor maalin sabti ah waxay anigana maalinkii aan jaamacada ka qalinjibiya shahaadada aan qaatay runtii marka farxad gaaray ii tahay maantoo bishii ay tahay december sanadkunbaa sanadahunbaa kala duwan waxaa muddo dheer u dhexaysa laakiin maalin waxay ahayd bil december maalin sabti ayay ahayd markii runtii anigana marxaladan maanta soo mar marka xusuus gaaray ii leedahay insha allah runtii waxaan rabaa marka wax walba waxa waxbarashadii sidaad ugu soo dadaasheen waxa weye inaynan ka quusanin nolosha meesha aad rabtaa inaad ka gaartaan waa huba maalin maalmaha ka mid a waad gaari doontaa laakiin waxaa lagu gaari doonaa waxa waaye dadaala lagu gaari doonaa sida hadda aad waxbarashada ugu dadaasheen beri waxa waaye marka qofkay fursad usii helo inuu waxbarashadiisa sii wato darajadaa darajo ka saraysa uu sii gaarano inuusan quusanin waxa uu sii uu sii raadiyo qofka kale ku tala jira marka waxaa u qorshaysantaa inuu shaqo raadina waxa inuusan quursanin waxa beri haddaad weyso maalinka ku xigaad helaysaa waxa weeye waa maanta annaga meesha aan taagana naftayda markaad fiiriso waxa waaye maalinkaan jaamacad ka soo baxnay isla markii maalinka ku xigta waxa waaye martabadii intaas kasii sarayso ma aynan gaarin dadaal dheer ay nagu qaadatay waqti dheer ay nagu qaadatay marka insha allah annagoo wada jirno mas-uuliyiinta iyo shacabkii iyo maamulada jaamacadaha iyo dhammaan inta aqoon-yahan ayagoo waxawaaye wax talo iyo tusaale isku darsana biidni illahi alkariim waxaan rajaynaynaa in horumarka maanta aan joogno horumar ka sareysa in la gaaro dhallinyaradana waxawaaye waxa ay soo barteen inaysan noqon wax meel ebra ugu baxo insha allah meeshii ugu habbooneen ugu munaasabsanayd waxawaaye in ay ay ay waxawaaye cilmigaasi aqoontaasi lagu fuliyo runtii maanta dhibaatada keliya annaga koonfur galbeed haddii runtaas u sheegnana haysata waxay tahay waxawaaye ummadii oo dhan bulshadii oo dhan kii wax baranayay iyo kii shaqo raadinaayo waxaan isugu imaanay magaalada baydhaba la isugu yimaa baydhaba meesha keliya runta haddaan su sheegno dhaqdhaqaaqa nolosha waxawaaye ay ay ka jirto haddii noqone dhanka waxbarasho jaamacadihii haddii noqone meeshii xukuumaddii fadhigeedu ahaa waxaa loo soo shaqo tagay marka insha allah waxaan rajaynayaa waxawaaye mar mar ka sii dambaysa markay suurto gashay in maamulkii iyo iyo iyo iyo iyo adeegyadii la sii daadejiyo waxawaaye degmooyinka kalena waxay sii gaaraan culayska maanta magaalada haysa oo ah dadkii shaqadoonka ah oo dad magaalada usoo shaqo tagaan inay sii fududaan doonto waxaanowga markaasi degmadiisii ama gobolka uu joogo meesha kaga aadan marka shaqadiisa waxawaaye uu ka qaban doono arrintuu fursood uu ka dhawaajay ahayd in la helo iskoolarshibyo ama jaamacado lagu barto farsamada runtii waxaad la socotaa in ay ahayd mar dhow markii madaxweynuhu uu soo dhagax dhigay uu kasoo dhagax dhigay gobolka boqol degmada xudur jaamacad waxawaaye la dhisi doono jaamacadaasoo lagu barin doono cilmiga xanaanada xoolaha runtii saddex jaamacadood ayaa jiro oo dowladda sida ugu dhaqsaa badan u qorshaysan in la fuliyo wasiirka ayaa jooga raalli ahaad inaan ka hadlo midda labaad waa jaamacad lagu barana cilmiga beeraha oo magaalada baydhabo laga dhisi doono midda saddexaadna waxawaaye oo dhagax dhigeeda marno insha allah marka suurto gasho aan la tegi doono dhagax dhigi doono waa cilmi lagu baran doono cilmiga badaha waxaana jaamacadaas laga dhisi doonaa magaalada caasimada magaalada baraar marka insha allah intaas waa kasii badnaanta laakiin saddexda jaamacadood oo hadda idinka fikirkiina ku jirto waxayd waxyaabo horey dowladdii madaxweynuhu ay u qorsheeyeen mid mid ka midana lasoo dhagax dhigay labada kale insha allah mar dhow la dhagax dhigi doono marka waxaa idin leeyahay mar labaad iyo mar saddexaadba dhammaan hambali hambali hambali aan idin leeyahay ummadda soomaaliyeed insha allah waxaan u rajaynayaa guul bashbashi barwaaqo koonfur galbeedna waxyaabaha iibsanaysa insha allah inay gaarto meesha maanta ay taagan tahay meel kasii saraysa insha allah inay inay inay inay gaartaan ilaahay ka bareen assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
barnaamijkan kulanka warbaahinta warsan iyo dhugunsadahitaan xildhibaanada hanraabta ka jaray baarlamaankii hore ee koonfur galbeed soomaaliya iyo weliba maalmogeyn dambooye magaalada baydhabo ku wadan kulamo iyo laqaadayeen mas-uuliyiinta dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo ururada bulshada geegana weliba kulasho ha kula qayb galay odayaasha dhaqanka dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo ururada bulshada rayidka iyo on kulasho kuga hadaleen sidii yoon heli lahayn qoondadiiyo kaleyin baarlamaanka cusuban ee koonfur galbeed maadaama madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya odayaasha dhaqanka iyo iskaraheen in xildhibaanada koonfur galbeed ee baarlamaanka lamaad la kasaleeya qodobka dastuurka dowlad goboleedka koonfur galbeed ku yaala oo ah in baarlamaanka sanagada sagaaliyo shan xubnood iyo horeynan hay boqol afartiyo sagaal mudane haddaba kulankaas waxaana ku mid ah xildhibaanada iyo ururada bulshada rayidka iyo eed unku doodeen muhiimadii lati in haraabtiyo helan qoondadiyo saasaatoonka dambeyntii kulanka oo hahiri guddoomiyaga lamaad ee baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane abees xuseen macalin iyo usiin welibos tilmaamay in odayaasha dhaqanka koonfur galbeed ilgaarka haayaan sidii hanraabti la sii lahay qoondadiyo waana mas-uuliyiinta kulankaas ku qaybgalay kuna doodeen qoondada hanraabta
qaadi badnaa ka helaya kalsooni badnaa ka helaya walma halawsun isimo shaqo badan maqarna inta badan wali sheegtana inay wala isin warwarka sheena inay wala yaraadaytiin haddana wala isin ku dhawaadeena malaaqadii qabiilkii lama leehataa inay hal qasabahay walma noo halawo iyada xaaladan milfayl marahayta tan kale walibana inay sheegay inay haddii una laakiin ilaahay nasiibin kuweel oo sistamkuu nagada inay sistamka hadda jiro lala shaqeeyo inta badan gabdho mangmalaya oo kaale inay shan gabdhood gabdhood intimeel inskoyta sistamkusee lakudumiye see walaka dhiseena see lakudumiye intiinka fikiraada saas kala mid eh gabro mayba kaalintay lakula haayana madal cusuur iyo qarniyaalkii la dhaafibo siyaasadda mar walba halgan hanka jaren han dadaalayen han teeganaayen hoobalingnaga diintan islaamka mayba og aragaanaha gabro si oon kaleyin saamayn weyn inkileeyiin oo dagaaladin ku qayb qaadadaayeen oo samriidka iyo mayleeraha iyo isdaaweeyoka saxaawada eedan ku qayb qaadada jareen buriyay maqabna toonawaliwa dadkuwarka qabiilaw nanku maraasheewalkasheedhide runtaw taas meermee maraaqa nanki walkusheedhadiwa isu daraashe iyo reerumisudhiyi tan kalalamaad wali oo jece isan walmidi walaalkilansi gudalkiisheelay nankoo qabiilkoo halqafle un halkaan maljeeyoja maljeeome weliba ku yaale halka bilaantu sugiidow hordaantiisu xildhibaanaay xildhibaanka baka jaay nankuna taas dareena kala koro dadki dhanba walaasho dhan beelta saara dadka wali jare ligobli jarta dumugobli jarta walbada la jara ninka reebna qabiil jibiibil haytini ningarna masownlana dadaalka una muujiyana ninin araga ini gebarmalerere koonfur galbeed eh een walhasa arag korto gabrooye meelan fidhiyo mutee meelan fidhiyo metelaasa dalsho dhibaatan loo galayna xasalooni ku fadaasa saas aawadeed siinlana xumaamo siin qabna malaaqi malaaqida taasa karaa lahaabasa
maybwaa olaadan ugu tabe magalka boorsiisa gaadade haddii una baarlamaanka ka darsanna masdadka darsamo way qoodsadaan meel raayse dawladda si toosa la shaqeeya inay ada nidaamka dawladda ilaaliya inay maybwaha ka xisaabtama tabartuuna nahayte intan magalka ay toomiske ayuuti galan wala kuusan usub diyaarad ka dhahay nairobi iyo na arti inta jaraysan halkan la guraay hangan tiro oo dhawaato ka dhiyaas unu marka una may weelanaana dawladdii may raayso jarta amba fadaal naga tahay ismaamul gobole naga tahay una may bakalana nabada kalana nabada kalana dhammaantiin asan salaame sida una fadaan isi isan fadaasan anisa dhawta siilaaya roon nagadaas maysin arnaya may tixgeliyana markan ka horreyto aqoon iyo akhlaaqyaada tixgeliyana sin arnay madad akhlaaqyaadka walku dhamanga naqateena shakagaasa siinka jare madad aqoontii walku dhamanga naqateena shakagaasa siinka jarnay weliba haddana may ka darnay gabarta actifta waaye aragga ah yaa naftateeda bama ah marka walaalsan walsiinku kalaasuyin geeka inaysan nin sheegdana badan odayaalka miingudbiyaw inaysan hadalaan markaysan hadalaan kadib iyo odayaalkan gudbiye walaa isan dareen jirtin inaysan nin sheegdana jiirada lahay
aysan shaqo ilaahaydii abaarisi gudubkoon weli kale markaasi habooda isan odayaalka dhinigiiso ka dawaasan xelaasan walsan jeeriye malsan neef idoona ninka dayacdan mooshin anka qeyb gallen bil kulliha mooshin anka qeyb gallen mooshin un bilaamay ka barnay nimin dhisaas mooshin kuwan ku dumiyaaw ayna ka qeyb galnay kaas gabro ay ka qeyb galnay ki walaasu aan waala rooglay guri waxaa iga muuqata isu soo dhawaansho isfahan gabdhihii oo odayaashoodii dalbaday in wixii waayo aragnimo ay yihiin ay ka qaataan iyagana ay cabashadooda u gudbiyaan taasina ay meel fiican soo gaartay maanta aada iyo aad aana ugu faraxsanahay barnaamijkan muddada soo socday sida qiimaha badan leh oo ku bilowday iyo sida qiimaha badan oo ku dhamaaday marka waa idinkaga mahad celinayaa runtii waxaan aada u jeclaha weliba aan aniga tala ahaan soo jeedin lahaa in shirarka aada loo badiyo shirarka aada loo badiyo shirarka marka la badiyo ama ha noqoto oday iyo gabdho ama dhalinyaro iyo oday mar walba adigu in bulshada inay shirarka badiso wax nuxur leh ugu dambeynta ayaa kasoo bixi doonaa marka anigoo aan maadaama waqti salaada joogo barnaamijkeenina meeshaan ayaan kusoo gabagabeyneynaa barnaamijkeena waa inuu xiranya
warshada sbuunyada shaakir shoobla shoobla haashinow sidee umay mawa digeeka shugriya ku farhii faraha isbuunyada shiilalan gormaayo wed alo hadda shugri shaf dhuura ka dhiga mahay liki shukri farxadii hadeeda fadaasa isbuunyada shiila ma ee inshaan shaakir isbuunyadii siiba farmadoobaga shiniyow shaakirtana ma eta shaakir waybwa warshada isbuunyadan katayda fayla soomaali
ولو هو صاص الدابة شكري اسبونيا شاكر شكر لان شكر لان هذا اسكيرة isbuunyaalkaas saarasa warshada shaakir شربتي تيدي ولين bulshada shahaado ku ah isbuunyaalka shaakir jiif shaala shaalaysan hindurmo shahaad an haynay isbuunyo shabshal banay an hayna shakalaang meelalanka seedow warshada isbuunyada shaakir isbuunyaasha wayba ku mid aha shaakir maxbuub five star iyo mumtaaza fiirmagoone anka kadanto isku fiiri farmadoobaga ini shaakir eye ilaan bershooba shiila waxa koobiyaysiday original farmadoobaga anka see warshada isbuunyada ee shaakir okayaala magaalada baydhabo dhiniga bakiin goob baan ka horjeedka warshada hasay dadka koowaad oo warshada isbuunyada shaakir iyo kala gudaha magaalada baydhabo yamayba usakiyaale bartamaga suuqa qudaartada xafiiska la maadnamayba usakiyaale boostaajyada shabeelow bartamaashe amolay faafahintaas dheer kula xiriir telefoon nambarada shale eberli hal tumiko tumiko boqol soddon iyo soddon eberli hal tumiko tumiko boqol soddon ili ama teleefonkan ka dambeeya oo eh eberli hal tumiko tumiko boqol afartan iyo kow warshada isbuunyada shaakir shaakir
qaybaga dhex barnaamijkan kulanka warbaahinta warsan iyo la dareertana ciyaaray guddoomiyaha dhalinyarada gobolka shabeellada hoose oo ku sugan magaalada tambaydhabo iyo weliba su-eedan jeediyey wasaarado dhalinyarada shaqadii shaqaalaha iyo guddiga shaqaalaha rayidka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya welibana guddoomiyaha dhalinyarada shabeellada hoose mas-uuliyiinta wasaaradaha iyo iyo guddiga shaqaalaha rayidka usoo ka eedayey in dhalinyarada gobolka shabeellada hoose iyo unhelna xaqiyo kala hayeen shaqaalaysiinta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya welibana guddoomiyaha us tilmaamay in dhalinyarada gobolka shabeellada hoose keliya iyo ku heleen shaqaalaha rayidka sagaal qofood iyo soona tilmaamay in wasaaradoogaas dacbad badan yoonjeeyeen laakiin mas-uuliyiinta wasaaradoogaasi tooy iyo isku dhegatiran codsigii iyo dacwadii kaga dinaaytay shaqaalaysiinta dhalinyarada gobolka shabeellada hoose guddoomiyaha dhalinyarada ee gobolka shabeellada hoose weliba arrimahaas ku wareysay waryaagana cabdirashiid freshka
aada mahadsan tahay mudane weriye waa ku dhowahay waraysigan aan bixinayo waa aadaan ugu faraxsanahay caqabado badanaa jiro oo dhanka ammaanka ah gobolka shabeellada hoose badi ilaa saddex gobol hadeer ammaan maahan ama saddex degmo ammaan maahan sida awdheegle sablaale iyo degmada kale saddex degmo waa saddexdaas degmo hadda ammaankeedii ama sax ahayd gobolka shabeellaas wuxuu ka kooban sideed degmo sideed degmo shan ka mid ah ayaa ammaan ah waa la tegi karaa marka barnaamijkan maanta meesha ka socda soos waxaa jeclaan lahaa in la gaarsiiyo gobolka shabeellada hoose meelaha la tegi kara waxaa ka mid ah baraawe qoryooley marko abugooyo iyo wallaweyn intaas waa la tegi karaa marka annaga haddaan nahay dhallinyarada shabeellada hoose oo baydhabo joogto waxaan codsan lahayn barnaamijyadan ka socdo koonfur galbeed gaar ahaan gobollada baa iyo bokool mar walba barnaamijyada oo loogu faa'iideeyo annaga marka waxaa rabna dhallinyaro ahaan gobolka shabeellada hoose in loogu faa'iideeyo degmooyinka la tegi karo oo excess loo leh sida hadda baraaba garoon caalami ah loo sameeyo usbuucan laba jeera la tagaa oo waa ammaan waa la tegi karaa oo ammaan la isku halayn karaa ay leedahay marka waayahay gobolka shabeellaha hoose waa la soconaa in amnigiisa aad u xun yahay markii loo eegana degmooyin qaaraa jiran oo aad u fiican oo waktiga gelin karo marka dhallinyaradiina seminaarada noocna oo kale weli idama soo gaarin miya gobolka shabeellaha hoose maya seminaar noocan camal weligeed nama soo gaarin tan ay sheegaysa amni darrada amni darrada amni darrada soomaaliya dhan aan kaga midaysannahay gaar ahaan koonfur galbeed meel hadda oo laba degmo oo laiskugu tegi karo ama baabur laiskugu tegi karo ma jirto marka amni darrada keligeed yaanan lagu riixin waa shabeellaas yaan lagu riixin degmooyinka ex way leeyihiin oo dooman iyo diyaarad intoo baa lagu tegi karaa marka degmooyinkaas kalena siman aan kala siman amni darrada wixii faa'iida ahana annaga waxaa rabnaa in meeshaasna loo geeyo sida hay-adahan ammaanka ka shaqeeyo oo mar walba ammaanka looga hadlo degmada baydhabo keligeed annaga ma rabno in meel walbana loo geeyo oo sida degmadan marko oo access u leh degmada baraaba inaan loo geeyo aadaan u codsan lahayn waayahay marka maadaama gudoomiyihii ururada dhalinyarada gobolka shabeellahaas oo halkan aad u joogtid maantana aad ka qayb gashay seminaarkan hay-adaha samafalka oo inta badan ka howlgala baydhabo iyo deegaanada kale gobolka bay maxaad ku dhaliilayseen wallahi horta waxaan ku dhaliilaynaa haddaan nahay dhallinyarada shabeellada hoose ee baydhabo joogto waxaan ku dhaliilaynaa horta xagga shaqo abuurka innaga aad baan lanoo riixaa oo waxaa waa annaga waxaan ka imaanaa xamar iyo abgoy iyo meelahaasaan ka imaanaa oo markaan baydhabo shaqaan usoo doonano si saxa uma helno sidaan ognahay shaqaalaha oo walbangiga waxay gaarayaan ku dhawaad boqol iyo konton qof ay gaareen annaga ka gobolka shabeellaas ahaan tirada aan ku leenahay waa sagaal qof inta kale waa boqol afartan iyo kow eh, shaqaalo wal bangi ah ayaa jiro intaas waa gobolka baay iyo boqol annaga marka maadaama meeshan guri iyo waxba aanan ku lahayn joogis halkaana aad noo dhibayso Een, markaan shaqada laba bilood saddex bilood aan raadino oona caajiseena oo kiro unbaa nagu socota aan iska laabanayna marka dhankaas xagga shaqooyinka aadaa lanoo reexa Een, ma jiraan marka aqwadooyinkaas maadaama aad aragteen eh, wasaaradda dhallinyarada ee koonfur galbeed ma kala hadasheen in arrimahaasi wax ka qabato wasaaradda badan u tagnay waxaan u tagnay wasaaradda shaqada shaqaalaha u tagnay wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha u tagnay guddiga shaqaa ee guddiga madax bannaan guddiga shaqaalaha ee madax bannaan ayaan u tagnay intaba cawishadeena waan gaarsiinay xitaa waxaan soo qornay xogta saddexda gobol dhalinyarada u shaqayso ayaan soo qornay boqol iyo kontonkii waan u geynay annaga waxaan dhahay meeshaan annaga eh, martiaan ku nahay Eh, saddex bilood afar bilood ka badan ma joogi karno marka eh, waxaan codsanaynaa in shaqooyinkan soo baxo gobolka shabeellaas loogu faa'iideeyo annaga mar walba waa sheegnaa laakiin cid dhib jalaq noo siisana waan weynay sidoo kale waxaan u tagnay wasaaradda dhallinyarada ciyaaraha waxaan u sheegnay baahida dhallinyarada ay haysato oo gobolka shabeelladas waa u sheegnaa ilaa hadda cid wax nagala qabato oo si sax ah annaga waa weynaa marka eh, tirada dhallinyarada oo gobolka shabeellaha hoose ka imaatay oo meeshan joogaan oo shaqo abuur ama shaqo usoo doonteen hadda ma la qiyaasi karaa oo baydhabo joogaan haa tirada labaatan qof ayaan ku joognaa labaatan qof oo dhalinyaro ah oo gobolka shabeellaas ka soo jeedo oo halkan shaqo usoo doonatay Een, qaar toban ka mid ah way iskaga kala tageen markii muddo hal sano iyo ku dhawaad ay joogeen Een, qaar kalena weli macnaha uun rajo bay leeyihiin oo weli way joogaan qaar kaasna waxaa ka mid ah aniga aan kula hadlaa deer cabdalla cabdalla ah. waxaan ka mid ah dadka halka sano iyo shanta bilood meeshan joogay oo dhowr imtixaan galay oo macnaha laga musuq maasuqay Een, tan ugu dambaysan ay tahay daraad wasaaradda caafimaadka een, agaasin waxayd ay soo dhejisay regional secretary director imtixaanan u galay qofaan imtixaan ka gelin ayaan la qaatay marka aniga caqabadaas ana haysto marka eh, codsigaasi iyo eh, shaqooyinkaas fursadaha soo baxeen waxaad leedihin miya eh, wasaaradaha si dadban ayay dad kale u qaataan ها واساس واساس شكتي وزارتها waxay u qaataan si dadban wasiiradaha oo meesha oo dhamaan dadka oo halkan wasiirada ka ah een badanaa waxay shaqaaleysiistaan dadkooda ugu dhow marka annaga waxaan rajeynaynaa ama waxaan codsanaynaa dowladda koonfur galbeed oo ugu horeeya madaxweynaha cabdicasiis maxamed xasan lafti garan waxaan ka codsanaynaa dhalinyarada gobolka shabeellaas ka soo jeedo oo usoo shaqo doontay baydhabo oo xarunta ku meel gaarka u ah waxaan ka codsanaynaa in dhalinyaradaasi si deg deg ah lagu shaqaaleysiiyo waayahay marba haddii aad aragteen aqwadooyinka idin horyaalo oo shaqooyin dhowren aad ah, ka qayb gasheen laydin qaadan waayo Een, maxaa idinla habboon oo hadda aad is leedihiin tallaabadaas waa qaadi kartiin والله horta anaga rajada lagama quusto weli rajaan leenahay ilaahay wuxuu yidhi laa ta'asuu min rawxi illaah naxariis ilaahay lagama quursado annaga weli dowladdeena koonfur galbeed waa jecelnahay rajaan ka leenahay Een, waxaan rajaynaynaa dhalinyarada gobolka shabeellaas ka imaata halkan shaqada usoo doontay in la qaato la dhageysto Een, annaga een, hadda muddo lix sano ka hor waxaan bahwadaag la ahayn een, hawiye ayaan bahwadaag la ahayn waxaan samaysanay shabel state wax la dhaho marka maadaama walaalahayna reer mirifle een, ina dhaheen macnaha digil iyo mirifle waa walaalo laisku soo dhoweeyo anaga saas waxaan codsana in hawiye aan ka soo goono oo aan wax ku darsano walaalahayna reer mirifle sidaas dowladda ay ku dhisanto dowlad digil iyo mirifle laakiin haddeer uma jeedno wax xuquuq ah anaga uma jeedno ayu barnaamij labadan gobol unbaa lagu qabtaa ayu shaqaalaysiin labadan gobol unbaa la shaqaalaysiiyaa dhalinyarada gobolka shabeellaas ka timaa aad bay u baahdilan yihiin dhinac walba waayahay Eh, gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose ayaa jooga oo inta badan eh, la socda dhaqdhaqaaga gobolka shabeellaha hoose iyo eh, mashaariicda ka socota koonfur galbeed marka ma kala hadasheen caqabadooyinka dhanka shaqaaleysiinta ee dhallinyarada ee kasoo jeeda eh, gobolka shabeellaha ka haysta baydhabo iyo deegaanada kale aad waa mahadsan tahay gudoomiyaha shabeellada hoose waa nin aad u wanaagsan oo dhalinyaro badana uu aad u jecel yahay in ay wax qabtaan ama in la horumariyo laakiin een, dhalinyarada shabeellada hoose ka timaada oo baydhabo imaatay gudoomiyaha wax- warba kama hayo oo maba ogaba in macnaha dhalinyaro halkan joogto oo macnaha ee, us- u imaaday in koonfur galbeed ama dowladooda ay shaqo ka raadsadaan kama warqabo Een, tan kale barnaamijyadan oo shaqo abuurka ah sida hadda colaansaarka xarqaanka korontada iyo biyogelinta intuba laguma faa'iideeyo gobolka shabeellada hoose mar walbana waxay leeyihin dadku gobolka shabeellada hoose amni ma ahan aniga waxaan qabaa gobolka shabeellada hoose inuu amni yahay oo barnaamijyadan farsamadan gacmaha la geyn karo anigu taasaan qabaa
Day Travel Agency. Sika taweri. Dorata irdi.
دوهر لواكو Dinal fayli wako.
دولمات راح لواكو Dayurusu wako.
دهون هم بركو لإنديشو Wai hadi hadi lidinaha.
هديك سيد انت هاي هلو Afrika Day Travel Agency.
لكن دوريت دوريها Wakawa dinalay kadalishod.
نيروبيا اندول فضائي Ardisababi indarare.
وانا دايوريها مركوي ديه Warshiyada duulu gen.
بايقوا نيروبي Nairobi Baydhaba.
بايقوا اديس ابابا Adisababa.
دولمات كسلتين دياريي Disoy Afrika Day Travel Agency.
حفيدك دي ترافل اجنسي Way bakale inta singa suubiyay.
fiisiyaalka dalxiiska walbarashada iyo weliba caafimaadka سنوك بافدان ودمشل ايه Turki, Qatar, Hindiya, Bangladesh, Kenya iyo Uganda.
south africa mozambique malawi malaysia thailand zambia iyo wiliba zimbabwe baasaboorka lay dhiibidaa madibii sida lahakiin diyaariyo galantada koosaar lay beesada yihiin.
bulshada ku faa'iidaysadaa Day travel agency.
Day tra-
qaybaga dambe ee barnaamijkana kulanka warbaahinta warsan iyo akhyaari hasla deerne xildhibaan fiqi oo ku mid ah xildhibaanada baarlamaanka aqalka hoose ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oona ku mid ah mas-uuliyiinta inta badan dhaliilayan siyaasadda madaxda dowladanka sareyta sida ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya iyo weliba geegu shirjaraydku gobodi magaalada muqdisho eedan injeediyey madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo soona madaxweynaha xildhibaanka ka aadayay in madaxweynagausan ku fikiraan amniga bulshada soomaaliyeed keliyausan ku fikiro amni shay keliya xildhibaanka oon ka horeyna ka tacsiiyey qaraxi geega kudhiya magaalada muqdisho iyo eedeynta wanjeedii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya
waxaan runtii maantay halkan walaha shacabka dhexdiisa uga tacsiyeynaya ee dadkii soomaaliyeed ee aan waxba galabsan ee saakay ee itis control afgooya magaalada muqdisho duleedkeeda dhacda qaraxa weyn lagu geystay oo lagu xasuuqay dadkaasoo tiradoodii ilaa iyo hadda aan boqol inay kor u dhaafeen meelaha qaarna la leeyahay boqol iyo konton ayay gaareen dhaawacuna dee intaasi in ka badan uu yahay taasoo noqonaysa musiibadii ka dhacday afar iyo tobankii oktoobar isgoyska soo bix middii ku xigtay ama middii la midka ahayd inay noqonayso xagga khasaaraha iyo dhimashada dadkaas waxaa ku jiray baan maqalnay arday jaamacada u socota waxaa ku jiray qaar iskuullada u socda waxaa ku jiray dad maaragtay khudaarta iyo ka yimid afgooye iyo meelahaas waxaa ku jiray dad iska rakaab oo xamaalataah oo shaqaysanaya waxaa ku jiray dad horumarka dalka ka shaqaynayey marka dhammaan runtii waxaan eheladoodii iyo qaraabadoodii uga tacsiyeynaynaa dhacdadaas xanuunka badan xasuuqaas xanuunka badan ee bahalnimada ah ee kooxaha argagixisadu ay mar walbaba sabab la'aan dadkeenna dhiiggiisa u daadinayaan taasoo runtii ah wax laga murgoodo la garan la'yahay waxay ka faa'iidayaan inay qof soomaaliya oo gurigiisa ka soo toosay oo ardaya oo hooyo aabbaa inay ku xasuuqaan waxa noocaasoo kalea waxayna muujinaysaa nimankaasi inaysan dhiig soomaaliyeed lahayn inaysan islaamnimo lahayn inaysan yacni dhiig damqaba inuusan ku jirin nimankaas ummadda soomaaliyeedna ay tahay in meel looga soo wada jeesto waayo maalin kastaaba dadka soomaaliyeed bay la degayaan dhanka kale waxaan rabaa inaan u tacsiyeeyo u tacsiyadayo runtii hay-adaheenna amniga inaan u tacsiyadayo madaxweynaheenna inaan u tacsiyadeeyo ra-iisul wasaaraheenna inaan u tacsiyadayno wasiirka amniga iyo taliyaasha ciidanka oo runtii waxaan tacsi ahayn ayagana aysan afkoodu karin dadkaas inay amnigooda dhowraanna ay ahayd madaxweynihiina uu ku soo koomay inuu isagu amnigiisa keligiis lafihiisa inuu amnigiisa u sugto xayndaabka madaxtooyada oo ku xirto dhagxaan iyo ciidan wasiirka amniga iyo taliyaashii ciidanka iyo dhammaan ra-iisul wasaarihiina inay isaga jiraan shaqo aan ahayn in dadka dalkan amnigiisa laga shaqeeyo oo kooxaha argagixisada dagaal rasmiga lagu qaado waxaad moodaa dagaalkoodii inay u weeciyeen dowlad goboleedyada inay u weeciyeen maaragtay dadka siyaasiyiinta oo ka aragtida duwan inay danahooda keliya ay ka shaqaynayaan ciidan ciidamadiina caqiidadoodii laga dhigay inay ilaaliyaan nidaamka meesha jire aan loo caqiidadii ciidanka laga dhigin inay ilaaliyaan nabadgelyada shacabka marka waxaan rabaa inaan madaxda soomaaliya fadhiin halkan uga diroon dhaho runtii ciidamadii waad marin habaabiseen waxaad ka duudeen meeshii la rabay ciidamadu inay ka shaqeeyaan shaqadii la rabay inay qabtaan taasaa waxay keentay in maalin kasta argagixisadu ay goosato qayb dhan oo dadkeenna ka mida inay layso inay xasuuq geysato inay dadkii indhaha u ahaa udaxii ummaddeenna oo dhallinyaradii waxbaranaysee in la xasuuqo marka waxaan leeyahay ciidamadu waa inay shaqadooda caadigaa galaan arrimaha siyaasaddana faraha kala baxaan taliyaasha ciidamaduna sidaas ay sameeyaan madaxweynuhuna inuusan ciidamada marin habaabin una adeegsan inay kursigiisa siday u ilaalin lahaayeen uu ku barbaariyo oo u diro shaqada dalkan inay qabtaan oo ah amniga dalka inay ilaaliyaan waxaan mar kale ka tacsiyadaynayaa dadkii ehelada ahaa halkaasi maaragtay eheladoodii ay ku dhinteen halkaas senator macow senator la yidhaahdo oo runtii wiilkiisa uu ku dhintay meesha oo nin kolliigeenna saaxiibkeenna guud ahaan maaragtay dadka soomaaliyeed oo dhan askarta soomaaliyeed oo runtii meeshaas iyaguna canshuurta iyo ilaalinaysay ee dhaqaalaha dalka inay kor u qaadaan oo meeshaa ku geeriyooday dhammaantood eheladoodii waa u tacsiyadanayaa dadka dhaawacana waxaan leeyahay allaha allaha u boogadhayo waxaana leeyahay waxay u baahan tahay maalin kasta tacsi looma fadhin karee tallaabo dhaba in laga qaado xagga amniga ciidankuna ay shaqadoodii amniga ay aadaan oo siyaasadda faraha kala baxaan waa mahadsantiin waxaan u baaqayaa dowladda federaalka inay hurdada ka toosto qaraxii soobe waxaan xasuusanaa inay yidhaahdeen soddon qof baa ku dhimatay haddana waxaa laga yaabaa in madaxda lagu sheekaynayo in khasaaruhu yar yahay khasaaruhu waa badan yahay qaraxii soobena wax yar waxba kama yara hadduusan la ekayn dhaawacyadii isbitaallada ay joogaan gurmad rasmiya ayaa dowladda looga baahan yahay dadka shacabka soomaaliyeedna sidoo kale inay u gurmadaan dadkaasaa looga baahan yahay annagoo xildhibaanadeena xildhibaanada ahna waa tegaynaa dhiiggeenaan soo shubaynaa insha allah guddoomiyaha gobolku waa mahsan yahay inuu meesha tegey laakiin waxaan rabnaa inuu ku daydo guddoomiyihii ka horreeyey oo maaragtay taabad shaqo fiican buu ka qabtay qaraxii halkaasaa gudoomiyaasha in lagu soo xasuusto ma rabna annaga qaraxyada si ay wax uga qabtaan gudoomiyaasha waxaan rabnaa horumarka dalka in lagu xasuusto laakiin maadaama qaraxyadii ay derisna leeyihiin gudoomiyaha gobolku inuu gurmadka ugu weyn uu fidiyo shacabka gobolka banaadir oo dhanna inay dadkaasi u gurmadaan waaye iyo oo dhaawaca iyo dadka maaragtay runtii xubnahoodii qaybo ka mida laga yaaba inay waayeen wixii xamar iyo soomaaliya wax looga qaban waayeen in caafimaad degdeg ah oo dibadda ah loogu diro waa mahadsantiin
guud ahaan akhyaaree barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan oo inta siin kula dareersiyaano maxamed cabdiraxmaan cabdulle dhinaca farsamadana si wadajir ee gacan weyn ku jeysidaayeen injineerada shale maxamuud cali cabdulaahi iyo saasaato cabdulaahi fantastic weliba siin kugu tabaane si wadajir unoo ah sidaas iyo ammaana allah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu